bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta qiimaha iyo qaayaha mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay kow iyo labaatanka bisha maaj sanada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhawaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in weli isgaarsiintii hawada ay ka maqan tahay ka gadaal dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa ururka al-shabaab deegaano hoos yimaada degmada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan waxaana la sheegayaa dagaalka inuu ahaa mid shalay gelinkii daba ka dhacay halkaasi ciidamada dowladda iyo kuwa amisom isgarabsanaya ayaa u suurta gashay in gacanta ay ku digaan deegaano dhowr oo ka tirsan gobolkaasi hiiraan gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada degmada beledweyne xarunta gobolka oo hore ay ugu sugnaayeen ururka al-shabaab wararka ayaa intaa waxay ku darayaan in ciidamada fariisimo dhowr ay ka samaysteen goobihii ay gaareen waxaana arrintan ay ka dambeysay dhaqdhaqaaqyo ciidano muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday qaybo ka mid a gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne kaasoo maamulka gobolka ay u qorsheeyeen inay gacanta ku dhigaan deegaanada ururka al-shabaab haatan ay gacanta ku hayaan ee ka midka ah gobolkaasi hiiraan wararkii ugu dambeeyay ee laga helaya magaalada beledweyne ayaa tilmaamayay in xaaladda maanta ay tahay mid degan inkastoo isgaarsiinta deegaanadii shalay dagaaladu ay ka dhaceen weli ay tahay mid hawada ka maqan haddana wararka laga helaya halkaasi waxa ay sheegayaan in xaaladooda ay tahay mid degan wax dhibaataana aysan ka jirin saakay dhinaca kale deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa laga soo sheegayaa inuu dib ugu bilowday dagaal beeleed u dhexeeya dadka ku dhaqan deegaankaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan in dirartu ay ka dhacday deegaanadii dhowaan ay isku hayeen beele ka mid ah kuwa wadadega gudaha gobolka hiiraan odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda labada dhinac ayaa haatan ku howlan xal u helista dagaaladani dib kaga soo cusboonaaday qaybo ka mid a gobolkaasi hiiraan magaalada cadaahdo ee xarunta maamulka ximin ee xeeb oo lagu wada dhowaan inuu ka furmo shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliyana waxaa gaaray guddi dhowaan loo magacaabay fududaynta howlaha shirkaasi lagu wada inuu halkaasi ka furmo ee maamulka loogu samaynayo gobolada dhexe ee dalka soomaaliya xubnahan ayaa la sheegay inay ka shaqay doonaan sidii ay isugu keeni lahaayeen dadka ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya magaaladana uga furmi lahaa shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waxaana afhayeen u hadlay guddigan la magacaabay oo tilmaamay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka howlgeli doonaan halkaasi sidii ay isugu keeni lahaayeen bulshada ku dhaqan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya dhinaca kale magaalada cadaada ayaa maanta oo sabtiya waxaa lagu wadaa inay gaaraan ciidamo ka tirsan kuwa nabad ilaalinta ee midowda afrika ee amisom oo ka qayb qaadanaya sugidda ammaanka wafwudda gaaraysa halkaasi ee ka qayb qaadanaysa shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya xilli maalmihii lasoo dhaafayna ay susii tarayeen musharaxiinta u taagan qabashada xilkaasi magaalada cadaado ee xarunta maamulka ximini xeeb ee gobolka galgaduud ayaa lasoo sheegayaa saakay xaaladeedu inay tahay mid kacsan ka gadaal u diyaargarowga ku aadan furnaanshaha ama inuu ka furmo halkaasi shirka maamul samaynta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya oo lagu wado toddobaadka soo aadan inuu ka furmo magaaladaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer cabdulaahi maxamed jaamac oo ah afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland ayaa waxa uu ka hadlay shir halkaasi lagu qabtay oo looga hadlaya arrimaha federaalisimka waxa uu tilmaamay in shirka lagu qabtay magaalada garowe oo ahmiyad gaara u lahaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan garowe iyo deegaanada puntland waxa uuna tilmaamay in shirkan uu ahaa mid dhiirigelinayo in dalka oo idin laga hirgeliyo federaalisimka sida uu ka dhawaajiyay waxaana ka qaybgalaya hay-ado dhowra iyo sidoo kale maamul goboleedyada ka jira soomaaliya iyo xubno ka tirsan maamulka puntland waxa uu tilmaamay afhayeenka madaxtooyada maamulka puntland in shirarka caynkan oo kalea loo baahan yahay in lasii dardargeliyo si xal looga gaaro arrimaha federaalisimka iyo sidii looga dhex loo hirgeli lahaa loogana hirgeli lahaa dalka oo idil gaar ahaan meelaha haatan ku howlan in laga hirgeliyo dhismaha maamullada kala duwan ee ka qayb noqonaya federaalka soomaaliya cabdulaahi maxamed lesto oo ah muwaadin soomaaliyeed balse haysta dhalashada waddanka maraykanka ayaa waxa uu ka hadlay hadalla muddooyinkii lasoo dhaafay laisla dhexmaraya oo sheegayay inuu ka tirsan yahay c i e da maraykanka kaaw ay ku eedeeyeen dad soomaali ah sida uu tilmaamay dana siyaasadeedna ka lahaa arrintaasi oo ay qayb ka yihiin rag ka tirsan ururka al-shabaab waxa uu tilmaamay in hadalladaasi ay yihiin kuwo been abuur ah aanu ka tirsanayn asiga c i e da maraykanka balse uu yahay muwaadin maraykan ah haystana dhalashada waddankaasi waxa uu tilmaamay in hadalladaasi ay ahaayeen kuwo been abuur ah loogana been abuuranayay shaqsi ahaantiisa sida uu ka dhawaajiyey
niman al-shabaab ah waxaana twitterka iyo iyo websaydyada lasoo saaray nin nin odhanaya cabdullaahi maxamed idris lesto isku familia nahay isku qabiil baanu nahay waa nin katolika ah oo u shaqeeya c i e da maraykanka waxyaalo sidaas ayuu daldalay oo oo soo saaray idaacooyinka dhan ku sheegay been abuurkaas waxaa iga sameeyey nimankaas markaan hoosaan u fiirino been abuurkaas waxaa ka dambeeya arrimahan arrimo dad siyaasiyiin oo soomaaliyada ka dambeeya oo oo ama aqaan aniga inaan challenge ku ahay ay u dareensan yihiin oo siyaasad lobin ah aan kula samaynayo kuwaas ayaan u malaynayaa inay waxaas ka dambeeyaan aniga maraykan uma shaqeey laakiin waan ahay reerkaygana meeshuu joogaa wax lagu yaxyaxa u waaye in la yidhaahdo maraykanka saana yeela maraykanka saas yeelay c i e waa hebel eh hadda shabaabka tabardarri ayaa ka muuqaaye in la yidhaahdo maraykanka saana yeela maraykanka saas yeelay c i e waa hebel eh hadda hadalkan ayaa daba socday hadal maalmo ka hor laga sii daayay qaar ka mid a idaacadaha magaalada muqdisho iyo sidoo kale baraha wax lagu qoree ku hadla afka soomaaliga kuwaas oo qeexayay in ninkani uu yahay nin u shaqeeya c i e da maraykanka gudbiyana inta badan xogta laga helo ururka al-shabaab sidaa lagu soo qoray baraha internetka ee bulshada ay ku leeyihiin ururkaasi dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maleeshiyaadka al-shabaab ayaa waxa ay ka dhaceen qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose iyadoona la soo sheegayo in fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ku leeyihiin gudaha gobolka ay weeraro ku qaadeen rag ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab inkastoo aan la sheegin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi saraakiil u hadashay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa tilmaamay inay jiraan khasaarooyin soo gaaray dhanka kooxaha weerarka kusoo qaaday ee ka tirsanaa al-shabaab inkastoo ayna sheegin tirada dhabta ee waxyeeladu ay gaartay marka laga reebo in hadalka ay ku ekeeyeen oo keliya in khasaare ay u geysteen raggii weerarka kusoo qaaday goobaha fariisimada u ahayd ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa misoom oo iskaashanayay al-shabaab ayaa weeraro ku dhuf oo ka dhaqaaq ah ku qaada inta badan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa misom ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya mana jiraan inta badan gooba ay weeraro intay ku qaadaan gacantana ku dhigaan muddooyinkii lasoo dhaafay marka laga reebo dhuminta goobaha haatan ay ka arrimiyaan ururka al-shabaab ee ku taalla qaybo ka mida gobollada koonfureed ee dalka soomaaliya laba qarax oo is afar qarax oo ka dhacday dalka yemen ayaa waxaa la sheegayaa in tirada dhimashada ay kor usii dhaafayso boqol soddon iyo toddoba ruux halka dhaawacyadana ay sii cagacagaynayaan dad ka badan boqol saddex boqol afartan iyo shan ruux kuwaas oona ah dad ku dukanayay salaadii jimcaha masjid ku yaala gudaha waddanka yemen qaraxyada ayaa waxaa mas-uuliyaddeeda sheegatay kooxda daacish ee ka dagaalanta gudaha waddanka yemen waxaana la sheegayaa in ay mar waliba sii badi doonaan dagaalada noocaas ah ay kaga soo horjeedaan kooxaha ay ugu yeereen qaswadayaasha ama qaybta ka ah danaha reer galbeedka sida ay ku sheegeen war qoraal ah oo ay soo dhigeen barta bulshada kooxda dacish ayaa iyadu waxay tahay koox dagaallo ka wada waddamada siiriya ee ciraaq iyadoona beryihii lasoo dhaafay xulufo la samaynaysay koox diimeedyo ka jiro qaybo ka mida qaaradaha asia iyo sidoo kale afrika oo ay ugu horeeyaan boko xaraam iyo ururka al-shabaab oo ayagu weli aan qaadanin ka mid ahaanshaha marka laga soo tago ururka boko xaraam oo ayagu hore u shaaciyey inay qayb ka yihiin kooxdaasi mid ka mid a dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka yemen ayaa ka hadlay dhibaatada ka dhalatay qaraxyada afarta ee ka dhacay magaalada ama dalkaasi yemen maalintii jimcaha xilli salaadii jimcaha laga soo baxay iyadoona khasaaraha ka dhashay oo sii kordhaya marba marka ka dambaysa weerarada halkaasi ka dhacay waxay ahayd markii khudbadda la akriyay xilligaasay ahayd masaajidkan waxaa la masjid br masjid beder oo waxa weeyaan xogiyiintu waxay deganayeen dee xitaa iyakoo sacdo lagula dagaalamayo sanaado qabsan oo sanaadaad qaas ayay deganaayeen de weligayba oonu ku ogeyno waxa weeyaan waa waa xaruntooda sancay ugu weyn weeyaan marka masaajidka maanta la baxay dhimashada waxay ku sheegeen boqol iyo afartan haddana aniga xadis maxaa la yidhaahdo alcarabiya qaybteedan dhacdo la yidhaahdo ها إسلامي دولي وحيد حنين وحويا أربعة مية وأربعة وأربعين تقريبا ثلاثمية وخمسين جريحا و يعني بقولي أفريا فرت اللي مشاغل هدني يدهدني يو صبح بقولي كنتم طاوعة ما يلبي أحايين وحويا كي هرانكم من قلوب مغير الدركسية هيسبو كي لبعض بامركا كان مساجد كان شاخر محيكا داعي walaal horta nolosha guud ee magaalada imikaanu waxaan deganahay sideed sannadood sideeddaa sannadood yemantu dee inay dad hugaysan wada tahay oo hubkay iska sito oo haddee xugmaayo dhaqan ahaanna way itaan dawaana dad beela ah oo oo qolo u degan sideenii oo kale marka soomaalida waxay kaga xag jiraan iyaku madaxa dawlad intay yani taliskoodu ama maamulkooda qaran ahaaneed kama dhigo hubka yemanta oo rijaalku inuu bilaa hub noqdo bay ku leeyihiin waa aheed waxaan iminka soo kordhay ilaa laba kun iyo toban iyo tobankii bishii koobaad lagu soo kordhay hadday mudaharaadadii dowladdii hore lagaga soo horseeday tahay hadday waxyaabihii iska soo daba dhacayay tahay ee qaraxyadii iyo wixii magaalada ka dhacdhacayay bulshadu yamaniyiin iyo soomaali ahaanba in laga xumaado waxaa dhacaya mooyaane laakiin firkanax kale oo bulshada ku jiraa ma jiro marka dagaaladoo way kala sisiiyeysan yihiin oo dagaalkooda yamanta waa naqaanaayo oo in badan baa dee dhexjiray sida kuu sheegayba malaha dagaalkooda wuxuu leeyahay bartilmaameed cidif ilaa cidif laga yaaciyey maaha iminka qanaadkii aan daawanayay ee aan ku sheegayey wuxuu waqti xaggiisa hoose kusoo qoray qaybtan ay yidhaahdeen degdega waxay kusoo qoreen in ay sheegatay yacni sheegatay iyo inay ahayd baan garan lahay in lagu hubiyo mas-uuliyadda raxa inay daacish tahay weliba alqaacido lama carrabaadin al-shabaab lama carrabaadin booko xaaraan cid kale magaca yacni daacish dhanka kalena kooxda iyaduu gacanta ku dhigtay dalkaasi yemen ee xuutiyiinta ayaa waxaa la sheegay in duqaymo diyaaradaha ay u geysteen magaalada dekedda leh ee cadan oo la tuhunsan yahay inuu ku sugan yahay madaxweynihii xilka ay ka tuureen ee cabdurabbi inkastoo la sheegay qaybo ka mid a gantaarihii diyaaradahaasi inay ku dhaceen guriga uu halkaasi ka deganaa madaxweynaha xilli uu halkaasi ka maqnaa sida wararka laga helaya halkaasi ay tilmaamayaan dhinaca kale waxaa meel wanaagsan maraya wadahadallada u socday qaar ka mid ah xawaaladaha soomaalida iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dalkaasi maraykanka ayadoona sanadka laga soo doorta gobolka minnesota iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ay kulan ka yeesheen arrinta la xiriirta xawaaladaha soomaalida ee dalka maraykanka inkastoo haatan si dadban ay u shaqeeyaan haddana waxaa la sheegayaa inay bateen maalmihii lasoo dhaafay kulammada ay kana yeelanayaan mas-uuliyiinta maraykanka sidii mar kale dib ay ugu shaqo bilaabi lahaayeen xawaaladaha soomaalida ee dalkaasi oo ay ku tiirsan yihiin noloshooda dad soomaaliyeed oo aad u fara badan inkastoo maraykanka uu ku andacoonaya haatan inay jiraan dhibaatooyin dhanka ammaanka ah oo ay sababeen xawaaladahaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaartaaynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigu ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu